bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllه taعalى bab اlmasxi عlى الcimaamati cimaamadii korkeeda masxitaankeeda xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay ama xadiidka kusoo arooray sheegitaankiisa وبالإsناad qال أخبرnا الxuسين بن منصور وهuو السلمي ثqة فqيه rawى lh الbخaرiي rawى lh الbخaرiي والنسائي qال xdثnا أbو معاaوية وهuو الضرير محمد بن خازم qال xdثnا الأعمش xاء وأخبرnا الxuسين بن منصور qال xdثnا cبداللahi بن نمyر qال xdثnا الأعمش marka taxwiilka sanadku sheekh waa isku midoo xusein ibnu mansuur ayaa laakiin laba sheekh xadiidka u leh midna waa abu mucaawiyata adariir midka kalena waa cabdullaahi bnu numayr labadoodana waxay ka warinayaan alacmash acmash buu isaga soo dhacaa marka sanadka darajadiisuna waa isku mid acmash nasaa-i laba u jiraa mid kasto ayb can اlxakm wahuwa alxakm bnu cutaybata can cabdiraxman bni abi layla can kacbi bni cujrata can bilaali qaala ra-aytu الnabiya slى اllahu عalayhi waslama nabigan arkay yamsaxu isagoo masaxayo cala اlkufayni labada kuf iyo wlkhimaari iyo khimaarka khimaar marka waxaa la yihaahdaa wax kastaoo madaxa lagu daboolaa khimaar la dhahaa hadda tii haweenka ma laga wado khimaarku marka cimaamada lafteeda maadaama madaxa lagu daboolo waa iska khimaar isagoo marka waxaan arkay buu yihi masaxayo cala alkhufayni waalkhimaari xadiidka markaa saxaabi baa saxaabi ka warinaya oo kacbi bnu cujrata can bilaalin waana sidaa markaan u dhigno waa musnadu bilaal xadiidka tarjamada iyo xadiidkana waa ismudaabaqeynayaan oo almasxu cala alcimaamati ayaa tarjamadu tahay xadiidkuna marka way ku jirtaa wbihi qaala وأخbarana الxuseyn bnu cabdالرaحman aljarjaraaئiyu wahuwa maqbul rawى lahu abu dawuuda والنasaaئiy وbnu maajة can طlqi bni غanaami wahuwa ثiqaة rawى lahu الbخariي والأrbacة qala xadaثna zaئdaة wahuwa zaئdaة bnu qudamata abu salt alkuufiyu وxfs bnu giyaaثi wahuwa اlkuufiyu الqaadي can الأcmash halkana yaa acmash ka warinayo zaa'da iyo xfs bnu giyaaث can اlxakm can cabdالraحman bni abi layla can اlbaraaء bni caazibin can bilaalin sanadkan maxaa ku cusub albaraء bnu caazib kii hore wuxuu ahaa kacb bnu cujra can bilaal midkaanina waa albaraء bnu caazib can bilaalin qaala raأytu rasuula الlahi sal ly slm nabigan arkay ymsaxu calى اlkufayni isagoo labada kuf masaxayo cimaamad ma sheegin marka midkan wbihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy wahuwa abu sariy alkuufiyu can wakiicin can shucbata can اlxakam haddana marka waxaa siman shucba iyo acmash ayaa siman sanadka aad ula socda can shucbata can اlxakam can cabdiraxman bni abi layla can bilaalin yaa laga saaray marka kanna kacbu bnu cujra iyo bara bnu caazib iyo kuma jiraan midkan cabdiraxmaan bni abi layla baa toos bilaal uga warinaya can bilaalin qaala ra-aytu rasuula اllahi sal l slam nabigan arkay yamsaxu cala alkhimaari wاlkufayni isagoo cimaamada korkeeda masaxayo iyo labada kuf abu zurcata araazi wuxuu yidhi asaxiixu can ibni abi layla can bilaalin bilaa kacbin sida saxiixa waxaa weeyaan buu yidhi cabdiraxmaan bni abi layla can bilaalin oo uunan ku jirin kacb bnu cujra marka haddii sidaa la yidhaha maxaa noqonaa marka kacb bni cujra dikru kacb bni cujrata fi lsnaadi muxuu noqonayaa almaziidu fi mutasili اlasaniidu noqonaa ile wahmi baa lagu sheegay warawaahu mansuuru washucbatu wazayd bnu abi unaysata wagayru waaxidin sidaasay u wariyeen yani shucba waxaa mutaabiceeyey mansuur ibn اlmuctamir zayd bn abi unaysa saddexdooda bilaal ma sheegin acmashaa sheegay bilaal marka waxaan ujeedaa saddexdooda kacbu bnu cujra ma sheegin ee acmash baa sheegay cabdiraxmaan iyo in loo dhexeeyo bilaal marna wuxuu ka dhigay baraa marna wuxuu ka dhigay kacb qo marka saddexdan laakiin min xaysu alkahra marka waa laga saddexdan waa lagu rajixi karaa ayb abulfadl alharawi isagana sidaas marka cilal ibn abi xaatim sidaasaa ku sugan meeshaa marka waxaa war ka imaanaya samaacu bilaalin samaacu bni abi leyla min bilaal cabdiraxmaankani bilaal ma ka maqlin mise kama maqlin abu xaatim iyo keyrkiis waa anfiyeen irsaalaa ku jira marka xadiidka oo kitaabu lmarasiil libni abi xaatim sidaasuu sheegay tuxfatu taxsiilka abu zurcat alciraaqina sidoo kalew ayb marka adu wararkaas baa marka meeshaas ku jiri jira riwaayada marka saxiixa ah iyada lafteeda cillo waxaa lagu haystaa inin in irsaal ou ku jiro oo beyna cabdiraxmaan iyo bilaal ayb laakiin axaadiid fara badanoo kii mugiiratu bnu shucba nebigu inuu cimaamadda masaxa madaxa masaxay yacni cimaamadda inuu masaxay xadiidka mugiira iyo yaa tilmaamayaan ayb qaala baabu lmasxi cala alcimaamati maca annaasiyati kii hore marka cimaamadda mujarad cimaamadda un in la masaxayo yaa ka muuqatay hadda laakiin kani wuxuu ku daray marka cimaamadda iyo foodda in laysla masaxo waana xadiidka mugiiratu bnu shucba kaas marka cimaamadda keligeed ma la masixi karaa oo aan oo aan fooddi aynan ku jirin mase in foodda la masaxo cimaamadda lagu kamilo weeyaan sida riwaayaadkeedu ay xooga badan yihiin riwaayaadka marka saxiixa ee aan ishkaalka badan ee aan ishkaalka iyagu lahayn foodda in la masaxayo inta kalean lagu dhammaystirayo cimaamadda marka masxigaasi de asal iyo iyo labadaba marka asalkii xoogaa baa laga masaxaa waana meesha shaafici u daliishado ugu yaraan madaxa qeyb haddii laga masaxo waa waa ku filan tahay wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qaala xadaanaa sulaymaan ataymiyu sulaymaan bnu tirkhan ataymi qال xdثna bkr بن cbdاللh الmزني عن الxسن عن بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أna رsuul الlahi صلى اه عل sلم توضأ waa weyse qaatay famaسxa naaصyathu foodiisii buu masaxay iyo cimaamatahu iyo cimaamadiisa وعlى الخفayni labada qfna waa masaxay qaala bkr bkr بن cbdاللahi الmزني wuxuu yihi waqad samictuhu waan maqlay buu yihi min بن المغيرة min ibn اlmugiirati bni shucba waan ka maqlay aniga lafteyda marka tii hore xasan can ibni اlmugiira waa ibni اlmugiiraha laftiisa intaan la kulmayna waa ka maqlay buu leeyahay xadiidkan marka saa darteed raqam labaaduu siiyey xadiidka raqamka laba xadiida kii hore iyo kan labaa laga kala dhigay sababto a kii hore xadiidulxasan can ibni اlmugiira waayo kanna waa bakr can ibni اlmugiira marka marka la tirinaa labaa laga tiriyey wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa alfallaas waxumayd bnu mascadata can yaziida wahuwa bnu zurayc qaala xadaanaa xumaydun qaala xadaanaa bakr bnu cabdillaahi اlmusaniyu can xamza waa ka riwaayadii marka bakr can xamzata bni اlmugiirati bni shucba can abiihi qaala wuxuu yihi takhallafa rasuulu llahi sala ly slama nebiga ayaa yacni dib maray oo dadkiibau ka dib maray fatakhallaftu macahu waan la dib maray falamaa qadaa xaajatahu xaajadiisii markuu dhammaystay qaala wuxuu yidhi amacaka maa-un biyo ma haysataa faataytuhu waxaan ula imid bimidharatin weel lagu dahaaro qaato midhara waa ismul aalo waayo waa mifcal bimidharatin dahaarada weelkeeda weel biyo ku jiraan dahaaro ma haysaa faqasala yadayhi markaa dabcan waa u keenay markaa labadiisii gacmood buu dhaqay waqasala wajhahu buu dhaqay uma dahaba wuxuu doonay yaxsiru can diraacayhi inuu markaa yacnii ou marada uu ka faydo gacanta marada gaca dhinaceeda gacanta inuu ka faydo dhudhunkiisa inuu ka faydo ayuu doonay fadaaqa waxaa ciriiri noqday kumuljubbati jubbadda kumkeeda gacanta jubbadda ayaa ciriiri noqoto in la jiido oo markaa la banneeyo meesha xoogga ee dhudhunka ah faalqaahu calaa mankibayhi ayuu ka tuuray marka garbaha garbihiisa ee korkooda ayuu kasoo riday marka gacanta macnuhuna marka waxay tahay gacantiibau hoos hoos usoo bixiyey ilaa inuu halkan ka bixiyaa ku dhib badatay faqasla diraacayhi labadiisii dhudhunbau dhaqay wamasaxa binaasiyatihi foodiisiibau masaxay wacala alcimaamati iyo cimaamadii wacalaa khufeyhi ayb marka axaadiidtan muqiira marka fooda iyo cimaamadda waa laysku kamila laakiin cimaamadda keligeed maya sanad yacnii ka warla ma soo aroorin oo hadday haween tahay hadday ni haddii uu nin yahayba ugu yaraan timihii wax un in laga masaxo waaye marka marka cimaamaddu iyadu bedel kama noqon karto masixi madaxa marka bedel kama noqon karto ee fadiilada dhammaystirka inta dambe unbaa markaas waa lagu kabanayaa maahane iyadu laakiin masixi timaha bedel ma ka noqon karto cimaamadda bikhilaafi alkhufi khufka isaga bedelu ka noqon karaa lugti dhaqideeda ayb halkaana marka masaladaas baa marka uga baxay marka xadiidkan isaga waa xadiidi yaziid bn zureyc can curwata bn اlmugiira sidaasuu yihi muslim waxaa noo yaal xamzata bn اlmugiira naga riwaayada muslim laakiin waxay leedahay curwata bn اlmugiira saa darteed qaala abu mascuud addimashqiyu wuxuu yidhi sida taqyiid lmuhmalka abu caliyin aljayaani uu sheegay haakada yaquulu muslimu fi xadiidi bni baziic can yaziida bni zureyc curwata bni lmugiira buu yidhi wakhaalafahu nnaas faqaaluu fiihi xamzatu bnu lmugiira bedela curwa curwa bedelkiisa xamza xamzana marka loo badan yahay ayib marka yaa mukhaalafada la yimid ibni baziic nasaa-i marka hadda riwaayada uu keenay waa tee waa riwaayatu camri bni caliyin iyo xumayd bnu mascada can yaziid bni zureyc jacfar bay dhehaysaa ibni baziic can yaziid bni zureycna waxay leedahay curwa ina muqiira curwa ayay ku sheegaysaa ayib xadiidkana kii aan soo marnay oo cabdiraxmaan bin cawf markii salaada uu tujinayay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa sidee buu ahaanayaa almasxu masaxaadda cala alcimaamati la masaxayo wabihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim huwa dowraqiyu qaala xadaanaa hushaymu huwa bnu bashiir alwaasitiyu qala akbaranaa yunus bnu cubayd huwa albasriyu hiqat imaam can ibni siriina qaala akbaranii camru bnu wahbin الthaqafiy qaala samictu lmugiirata bni shucba samictu lmugiirata bna shucbata ayaan maqlay buu yihi qaala khaslataani laba arrimood laa as'alu canhumaa axadan su-aali maayo xaggooda qofna ka su-aali maayo bacda maa shahidtu markaa markaan xaadiray kadib min rasuulillahi sal ll ly slam nabiga xaggiisa aan ka xaadiray qaala wuxuu yihi kunaa macahu nabigaan la jirnay fii safarin safar fa baraza waa bannaan baxay lixaajatihi xaajadiisa u bannaan baxay uma jaa-a waa yimid fatawada-a waa weyse qaatay wamasaxa binaasiyatihi foodiisa u masaxay iyo wajaanibay cimaamati cimaamatihi cimaamadiisa labadeeda dhinac yani fooda marka uu masaxay cimaamadiina labadii dhinac buu saa uga masaxay cimaamadda marka waa u xirnayd dabcan marka cimaamadda see sidee loo masaxaya kayfa almasxu cala alcimaamati sidaas waay fooda in la masaxo geesahana markaa laga masaxo wamasaxa calaa khufayhi labadiisa qof korkoodana waa masaxay intaa marka waa khasladii hore ayaa ku dhammaatay qaala wuxuu yidhi wasalaatu limaami khalfa arajuli yacni walkhaslatu athaaniyatu khaslada labaad salaatulimaami weeyaan imaamka salaadiisa marka wasalaatulimaami waxay ku cadfan tahay hadalkii hore ayuu la socdaa alkhallatu saabiqa almasxu waxay ka dhigan tahay iyadoo la yidhi alkhaslatu alkhaslatu اluulaa almasxu cala alcimaamati wa cala alkhufeyni waay wathaaniyatuna salaatu limaami waay ayb wasalaatu limaami imaamka salaadiisa khalfa arajuli imaamkana waxaa loo jeedaa ninka dadka madaxda u ah uu ku daba tukado khalfa arajuli nin gadaashiisa min raciyatihi shacabkiisa ka mid a nin isaga dadka uu mas-uulka ka yahay ka mid ah inuu ku gadaal tukado fashahidtu min rasuulillahi sal ll ly slam nabigan ka xaadiray annahu kaana inuu wuxuu ahaa fii safarin safar faxadarat isalaatu salaaddii baa timid faاxtabasa calayhim اnabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu waa ka daahay dadkii faaqaamuu salaata salaaddii bay aqimeen waqadamuu bna cawfin cabdiraxmaan bn cawf bay hormariyeen fasallaa bihim waa tujiyey fajaءa rasuulu llahi sal l slam nabigaa yimid fasallaa khalfa bni cawfin cabdiraxmaan bin cawf gadaashiisuu ku tukaday maa baqiya min asalaati wixii salaada u harsanaa falamaa sallama bnu cawfin markuu salaamo noqsaday qaama nabiyu sal l slam nebigu waa kacay faqadaa maa subiqa bihi wixii lagala dhaqay oo lagala hormaray ayuu soo qalleeyey markaas halkii ragcay u dhinayd buu u istaagay waa tukaday markaa nebiga iyow ku gadaal tukaday cabdiraxmaan binu cawf oo raciyadiisa ka mid ah markaa ninka madaxdaa waa ku gadaal tukan karaa qof isaga uu xukumo marar laakiin sida dabcan jaadada oo badan waxay tahay haddii ninka madaxdaa uuga joogo meeshiisa inaan loogu imaam noqonin oo isaga uu ka imaam noqdo haddii laakiin dan ay keento ama isaguba uu idmo ha qisadanna ade waxay tahay waxaa laga qaadanayaa fadiilada awalul waqtiga ku jirto in imaamka sugiddiisa aan looga tegaynin oo hadduu imaamkii soo daaho waqtigii awalul waqtigii ka daaho inaan la sugaynin oo markaa yacnii dadku ay qof hormarsan karaan haddii laakiin imaamku haddii maalan uu meel dhow uun jiro ama lasoo qaban karaba uunan aada u dheerayn ama uu halkaasoo kale qof waxyar xaaje iyo dan uu kula hadlayo oo kale intaas dhib male nebigaba markiisa xadiidkii abu daawuud ku sugnaa markii salaada la aqimay baa nin nebiga gacanta ka qabtay geesuu la istaagay markaasuu la daahay waana taagnaayeen asxaabtu ayb salaadaasi cisho inay ahaydna la tilmaamo calaa kullin taana marka waa laga qaadanaa xadiidkan calushaahidkana marka cimaamada sida loo masaxayo xadiidka marka muطaabaqadiisa tarjamada uu muطaabaqeynayo waa daahir ayib xadiidkana marka yunus bni cubayd xadiidkan jamaaco badan ayaa waafaqday isaga oo xadiidkii waxay ka dhigeen fajacaluuhu can ibni siriin can camri bni wahbin can ilmugiirati bni shucba sida musnad axmed ku sugan nasaa-ina sunan kubraha uu ku wariyey ibnu khuseymana uu soo saaray ibni siriin marka sanadkan korkiisa waa layskugu khilaafay fajacala bacduhum qaar waxay ka dhigeen waxay geliyeen beyna bni siriina wa camrin waasita ibni siriin iyo camar bay qof u dhexaysiiyeen wa jacalahaa bacduhum bayna camrin waalmugiira camar iyo mugiirana qaar baa waasita geliyey waxaka albukhaariyu طarafan min hada alkhilaafi ayuu sheegay fi tarjamati camri bni wahbin min ataariikhi اlkabiir ayuu ku sheegay aakhirkeedana wuxuu caddeeyey mawaadicdaasi wuxuu ku caddeeyey altasriixu biاsamaaci fi lmowdicayni labada meelba marka samaac la caddeeyey ayuu wada tilmaamay marka waxaa weeyaan musanifku laakiin isaga wuxuu ku gaabsaday xadiidkan werintiisa riwaayada yunus riwaayada yunus marka waxay shamlinaysaa cala asamaaci fi lmowdicayn labada meel ee ziyaadada la dhex keenay samaac inuu ku jiro oo yunus bnu cubayd can ibni siriina qaala ahbaranii camr bn camru bnu wahbin qaala samictu lmugiira waa labadii meel ee ziyaadada la geliyey riwaayada yunus labadaba samaac iyo taxdiid iyo ikhbaar baa ku jiro meeshaa marka haddii samaac uu yimaado waxay tusaysaa masiid ma aha marka riwaayada waxaan ujeedaa riwaayadan irsaal khafiya ma jira marka ma la cilaynayo irsaal khafiya lagu cilayn maayo ziyaadada lama rajaxayo waa dhici kartaa marka ziyaadadu iyaduna inay haabit tahay tanna ay haabit tahay cilalkana badanaa de ziyaadooyinka noocaas oo kale ah iyo tacaarudka iyo irsaalka khafiga iyo meelahaasaa cilalka xadiidka uu ku warwareegaa qaala baabu iijaabi gasli rijlayni labada lugood dhaqidooda waajibinteeda xadiidka ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu wahuwa bnu saciidin qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc can shucbata xaa وأخبرنا مؤمل بن هشام وهو اليشكري أبو هشام البصري ثقة rawaa lahu الbukhaariyu abu dawuuda والنasaa-iyu qaala xadaثanaa ismaaciilu huwa bnu culaya can shucbata shucba marka meesha laysugu imaanayo waana isku mid ayb ka hore marka qutayba iyo yaziid waa middan dambena waa mu'mal iyo ismaaciil can shucbata can moxamed bni ziyaadi can abi hurayrata qaala qaala abulqaasim abulqaasim waxa uu yihi sala allahu alayhi wasalama weylun waadi naareed wuxuu u sugnaaday lilcaqibi cirib liasxaabi alcaqibi cirib dadkood ayuu halaag u sugnaaday min annaari naar xaggeedu uga sugnaaday ayb meeshaa marka weylun lilcaqibi min annaar alcaqib macnaha mudaaf baa la qadaraya liasxaabi alcaqib ciribtaas dadkooda iyo halaag u sugnaaday naarowna uga sugnaaday wuxuuna sidan ku yidhi dad wuxuu arkay weyse qaadanayo luguhu ay cad yihiin cirbaha oo aynan biyihii gaarin markaasuu naar nebiga ugu goodiyey wujuubkana see looga qaadanayaa shayga ka tegistiisa naar ou keenay waa waajib waa sunno ma la dhihi karo idan marka gaslu rijlayni waa waajib oo arkaanta weyse qaadka kamid ah shiicadaana khilaafsano iyagu waa la masaxa bay leeyihin lugtoo qaawan waxayna keensanayaan aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum qiraa'ada marka waarjuli waarjulikum waa qira'a mutawaatira lugihiinana masaxa aa laga fahmi karaa laakiin culimada waxay yidhaahdaan lugihiina masaxa hadday qof ku jiraan way haddii luguhu ay qof ou ku jiro ayaa laga wadaa nebigaana saas u fahmay yeelayna ama in la yidhaahdo wa arjulikum waxaa loo jaray lilmushaakalati ee asalka markaa macna ahaan waxay la socotaa faqsiluu aydiyakum faqsiluu wujuuhakum waaydiyakumtay la socotaa waa min baabi marka waxaa weeyaan hada juxru dabbin kharibin hada juxru dabbin kharibin kharibin marka dabbinta juxrigaa laga sifeeyey haddana waa la jaray in la damiye in la goday ahayd oo icraabta sifaday maws sifadu mawsuufkay ku raacdaa haadaa juxru dabbin marka la yidhaha kharibun in la dhahay ahayd ma la dhihina kharibin baa la yidhi liajli lmushaakala waxaa lala mushaakaleynayaa dabbintaas oo ay marka deriska la tahay waana badan tahay qur-aanka laftiisa meelo saasa waa laga helayaa inaa actadnaa lilkaafiriina salaasila waaqlaala wasaciiran salaasilan qiraa'o jirta way ogo mutawaatir ah salaasilan waa maa laa yansarif salaasila mafaacila maxaa marka salaa haddana loo tanwiinta maxaa loo saareyna lilmushaakala waaqlaalan wasaciiran ta dambaa loo loo mushaakalayna ayb wbihi qaala akhbaranaa maxamuud bnu ghaylana qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaan xaa waأkhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa cabdالraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaanu sufyaana isaga soo dhacayaan wakiic iyo cabdiraxmaan baana ka warinayaan wlafdu lahu wlafdu lahu maxaa laga wadaa wlafdu lcabdiraxmaan cabdiraxmaan baa marka lafdigiisa lasoo kaxaynaya can mansuurin can hilaal bni yisaaf can abi yaxyaa abu yaxyaa marka misdac ayaa la yidhaha alacraj almucarqab maqbulu rawaa lahu muslimu walarbaca can cabdillaahi bni camrin qaala ra'aa rasuulu llahi sal l slam nabigaa arkay qowman qolo yatawada'uuna weyse qaadanayaan fara'aa acqaabahum ciribtooda u arkay cirbahooda taluuxu inay dhaldhalaalayso yani shayga marka aan biyo la marinin geesihii ka geesihiisuna biyo marsan yihiin waa ka dhex muuqanayaa meeshii fa qaala wuxuu yihi weylun lilacqaabi min annaar asbiqu lwuduu ayb weylun waadi naareed lilacqaabi ayuu liasxaabi alacqaabi buu usugnaaday min annaari naar xaggeedu uga sugnaaday asbiqu lwuduu weysada dhammaystira oo taam yeela qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan biayi rijlayni labada lugood tee ahoo yabda-u bilgasli dhaqidda uu ku bilaabayaa labada lugo lugood tee dhaqidda lagu bilaabayaa wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu cabdilaclى wahuwa sancaaniyu hiqat rawaa lahu muslimu abu dawuuda fi kitaabi اlqadr wالtirmidiyu wالnasaa-iyu wbnu maajah qaala xadaanaa khaalidun wa huwa khalid alhujaymi albasri hiqat habt rawaa lahu asxaabu اlkutub sita qaala xadaanaa khaalid bnu اlxaari qaala xadaanaa shucbatu qala akbarani اlأshcث wahuwa ashcث bnu abi shacثaa almuxaaribiy hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub sita qaala samictu abi abihi marka waa abu shacثaa sulaym bnu aswad abu shacثaa almuxaaribiyu hiqat bاtifaaqin rawaa lahu asxaabu اlkutub sita qaala samictu abi yuxadiثu can masruuqi masruuq bn اljdac can caaishaةa radia allahu canha wadakarad waxay sheegtay ana rasuula اllahi sal l slam nebiga kaana yuxibu tayaamuna midigeysiga inuu jeclaa mastataaca intuu awoodo fii طuhuurihi dahaaradiisa iyo wa naclihi kabgashigiisa wa tarajulihi iyo shanlaysigiisa marka meeshaa marka inay in midigta lagu bilaabayo fii طuhuurihi mar haddii la weyseysanayo waxaa lagu jiraa dahaaro dahaaradana nebiga midigtuu jeclaa inuu ku bilaabo qaala shucbatu uma samictu lashcaha ayaan ka maqlay biwaasit ayaan uga maqlay waasit yaquulu isagoo dhahaya yuxibu tayaamuna wuxuu jeclaa midigeysiga fadakara sha'nahu kullahu buu sheegay sha'nigiisa oo dhan uma samictuhu bilkuufati ayaan haddana maqlay yaquulu isagoo dhahayo yuxibu tayaamuna ma stataaca yani saddex jeer buu ka maqlay mar markii horena yuxibu tayaamuna ma stadaaca fii طuhuurihi wa naclihi wa tarajulihi ama laba mar buu ka maqlayo markaas hore waa markan dambe kuufa waasidna wuxuu uga maqlay yuxibu tayaamuna fii sha'nihi kullihi ogaa marka lafdi ahaan wax aada u weyn uma dhexeeyo laakiin marka de inuu caddeeyo marka uu caddaynaya isaga waana min shani culamaai اlxadiid ayb meeshaan marka bukhaari xadiidkan waa wariyey min طariiqi cabdillaahi can shucba bilafdi fi shanihi kulihi bukhaari baa wariyay xadiid cabdillahi bn اlmubaarak can shucba moxamed bnu bishrin na wou khilaafay musanifkana waa keeni doonaa meelaha dambe ayuu ku keeni doonaa shan kun boqol iyo saddex xadiidka ah farawaahu can اlashcaث moxamed bnu bishrin baa wuxuu ka warinaa can اlashcaث can اlأswad bni yaziid can caaishata bihi maxaa waay marka farqiga can اlأswad bni yaziid can caaishata innaga maxaa hadda riwaayadan maxaa noo yaalo can masruuqin can caaishata mukhaalafada meeshaas kitaabkan wax badan ayaad mukhaalafo badan arki doontaa hadda weli ma gaarin waa noo dhiman yihiin abwaabowba wuxuu ka dhigayaa baabu اlikhtilaafi calaa fulaan ikhtilaafka marka mowdicu lkhilaafka waa in la fahmaa marka waa muhiim wuxuu yihi marka wuxuu ka dhigay min xadiidi اlأswad can caaisha akhrajahu اlmiziyu biisnaadihi fi tahdiibihi min طariiqi moxamed bni bishrin bihi daara qطnina sidoo kale waa soo guuriyey mxamed بnu bshri hada huwa sulamiyu kuufiyu weeyaan buu yihi walam yutaabac calىa qowlihi can اlأswad can caaئisha laguma mutaabacaynin marka midaa wاlmaxfuudu maa rawaahu shucbatu maxfuudku marka waa maxay waa maa rawaahu shucbatu shucbana wuxuu wariyey waa maxay riwaayada shucba maxay leedahay can masruuq an can caaishata waa kaasaa sax ah lأna kani isaga moxamed bnu bishir kana alaslami ma la mutaabicayn nasaa-ina wuxuu yihi waladii qablahu wlaa bالsawaabi meeshaas markuu gaaray meesha dambe yani waladii qablahu wlaa bالsawaab halkaanuu soo ishaaraa markaas meeshaas markuu joogo kii ka horeeyey ayaa sawaab abuu yihi waa xadiidi masruuq can caaisha ayb yani xadiida masruuq can caaishata ayuu ujeeda ayb baabun ay hada kani baabun baab baabu gasli rijlayni bilyadayni labada lugood dhaqitaankooda caddaynteeda ama xadiidka kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay bilyadayni labada gacmood lagu dhaqo lugtii in labada gacmood lagu dhaqo wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa muxamedun huwa gundar mxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii abu jacfarin اlmadaniy wahuwa cumayr bnu yaziid saduuqun rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca qaala samictu bna cuhmaana bni xunayfin yacni cumaarata ayuu ujeedaa waa cumaarat bnu cuhmaana bni xunayf maqbulu rawaa lahu الnasaa-iyu faqad nasaa-i bisaa u wariyey dadkan marka ibnu xajar maqbuulka uu dhahayo aada in loo fiiriyay u baahan yihiin fawaa-id baa laga helaa kutubta ducafada i marka laga fiiriyo ima waqti ahaan iima suuro gelin marka alla fiiriyo ducafaada cuqayli iyo majruuxiin ibn xibaan iyo alkamil ibni cadiy iyo in laga fiiriyo waxaa laga yaabaa iyaga bal xataa xadiidkan inuu soo qaadaa laga yaabaa ibnu cadiy uu keeno oo uu isaga laftiisa xadiidkan xukumo ayb can cumaarata qaala xadaanii alqaysiyu xadaanii alqaysiyu ayaa ii warramay qaysigani marka waa saxaabi wa yuqaalu cabduraxmaanna waa la yidhaahdaa baa la yidhi ibni abi quraad waa صxaabiy rawaa lahu النasaa-iyu faqط xadiidkiisa nasaa-i bisuu ku jiraa isaga laftiisa isaabada in la fiiriyo waa lagama maarmaan sida uu ibnu xajar u tarjamo labadaas keena beri qaysigan iyo cumaaraة bnu cثmaan bni xunayf kutubu ducafaagana in la fiirshaa fiican iyo tahdiibu tahdiibka ibnu xajar tahdiibu tahdiibka ibnu xajar fawaa-iddiisa waxay tahay cabaar markuu soo wado tarjamada qultu ayuu dhahayaa qultudaas waxa ka dambeeyaa waa muhiim leanna isaga wixii uu raaciyey waayo mararka qaar marka wuxuu keenayaa fawaa-id aada uu misiga ounan keenin intaas marka isagaa iska leh qultuda inta uu dhahayo labadaas meel markaa la keeno anahu kana maca nabiyi sal ll slam nebigu maciisa ahaa uu la jira fii safarin safar fa utiya bimaa-in biyo ayaa loo keenay faqaala calaa yadayhi gacantiisii ayuu ku yidhi min alinaai weelka xaggiisa yani ayuu sidaa ku dhahay waa uga qaatay waay macnaha waa min baabi iطlaaqi اlqowli wa iraadati alficli faqaala calaa yadayhi min alinaai labadiisii gacmood buu markaa yani sidaa kusoo yidhi weelka xaggiisa yacni biyihii weelka ku jiro labadiisii gacmood kusoo gediyeyo faghaslahumaa maratan mar bau dhaqay waghasala wajhahu bau dhaqay iyo diraacayhi labadiisa dhudhun maratan maratan waghasala rijlayhi bau dhaqay biyamiinihi buu ku dhaqay midigtiisa nusaqa mujtabaha biyamiinihiyaa qoran jamiicu nusakh biyamiinihi baa qoran sunanu lkubraha laakiin wafi sunani lkubraa waxaa uu qorayaa waghasala rijlayhi biyadayhi sunan kubraha saasaa ku tahay biyadayhidaana fiican sababtoo ah tarjamada iyo biyadayhi waa iskeenayaan tarjamada iyo biyamiinihi laakiin isma keenayaan sax ma tahay mase maaha waqasala rijlayhi biyadayhi tarjamada marka meesha laga raba meeshaas ilaa isaga wuxuu tarjamtay baabu qasli rijlayni bilyadayni buu tarjamo ka dhigtay marka biyamiinihi waxma anfacaysa ayb biyadayhidaasaa marka hal nusqaa ku timid aduu saas oo kale laakiin nusaqa badankood waxay ku yimaadeen ama jamiicu nusakba waxaa la dhihi karaa iyo matbuucadaba waxay ku timid sidaas biyamiinihi matbuuca alhindiya ayaa iyada waxaa ku timid dabca alhindiya biyadayhi bay sheegi waxaa laga yaabaa de iyada lafteeda in laga saxay sunan kubraha ayb musnad axmed iyo cilal ibn abi alcilal ibn abi xaatim libni abi xaatim iyana yadayhidaasaa ku tahay waqasala rijlayhi labadiisii lugood buu dhaqay biyadayhi bu biyamiinihi buu ku dhaqay ama biyadayhi kiltaahumaa labadoodaba halkaasna markaa de kiltaahumaa buu yiri kiltayhimaa inuu dhahaa ficneed kiltayhimaa inuu dhahaa ficneed soo maaha kiltaa haddii damiir loo idaafeeyo maxay qaada jirta xukmu tahniya soo saas ma ahayn kilaa iyo kiltaa haddii damiir loo idaafeeyo mulxaq bilmuhana ay ahaa jireen idaa bimudmarin mudaafan mudaafan wusila aliftii buu isaga taagay hadda luqat lqasri buu akrinayaa marka aliftii waxuu ka dhigay marka waxa dhan maqsuuruu ka dhigay marka icraabtii lagu wada qadarayo kale ula dhaqmayo ka dhigan kiltaahuma baabu lmri bitakliili اlasaabici is-amridda la ys amray marka ninkan cumaaraha mutaabaco u baahan yahay dabcan xadiidkan baabu lmri bitakliili اlasaabici is-amridda lays amray faraha in la gelgeliyo gelgelintooda falanqeyntooda wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa yaxya bnu sulaym huwa طaa'ifiyu can ismaaciila bni kahiiri wa kana yukna abaa haashim shalan soo marnay xaa waakbaranaa mxamed bnu raafic qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa sufyaan can abi haashim midkan dambe waa naazil kii horena labo ayuu abu haashim ka tegayay markaana wuxuu ka tegayaa saddex can caasim bni laqiiطin can abiihi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam idaa tawada'ta haddaad weyse qaadanaysid faasbiq ilwuduu'a weysada dhammaystir wakhallil bayna alasaabici faraha dhexdoodana biyaha gelgeli oo yacnii meelaha laalaabiyada iyo lugaha iyo gacmaha meeshaa marka xadiidkan waa soo marnay ayb haddase wuxuu u keensaday alamru bitakhliili اlasaabic in waajib ay tahay farihii in la gelgeliyo si meeshii in la dhaqa loogu talagalay biyuhu wada gaaraan baabu cadadi gasli rijlayni labada lugood dhaqidooda cadadkeeda inta la dhaqayo meeqa jeer baa la dhaqayaa labadii lugood wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu aadam wa huwa moxamed bnu aadam bni sulayman aljuhaniyu almisiisiyu saduuqun rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iyu can ibni abi zaa'idata wahuwa yaxya bnu zakariya bni abi zaa'ida abu saciidin ilkuufiyu hiqat mutqin xadiiثhu fi اlkutub الsita qaala xadaanii abi waa zakariya bnu abi zaa'ida isaguna waa hiqa imaam ah xaafid ah weliba jarxiga tacdiilkana wuxuu ku leeyahay hadallo wagayruhu iyo eyrkiis zakariya iyo heyrkiisba can abi isxaaqa wahuwa abu isxaaq الsabici camr bn cabd llahi اlhamdaniy can abi xayat alwaadiciy waa soo marnay ayb abu xayat alwaadici waa ninkii cali ka warinayay xadiidka kaa un weeyaana kanna qaala ra-aytu caliyan baan arkay tawada-a isagoo weyse qaadanaya fakasala kafeeyi labadiisa calaa calood buu dhaqay alaaan saddex watamadmada waa luqluqday alaaan saddex wasanshaqa waa sandaarsada alaaan saddex waqasala wajhahu alaaan wadiracayhi alaaan alaaan wamasaxa bira'sihi waqasala rijlayhi buu dhaqay alaaan alaaan saddexdana sida loo dhaqaayo waxay tahay marka hore inaad biyihii intii ilaa anqawyada inaad biyaha gaarsiisid hal mar haddana mar labaad ku celisid haddana mar saddexaad aa ku celisid saasaa lugaha saddex jeer loo dhaqa uma qaala wuxuu yihi hada wudu'u rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam baabu xaddi lgasli dhaqidda xadkeeda inta la dhaqayo ilaa intee la gaarsiinaa dhaqitaanka wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu camr bni sarx wahuwa abu طaahir almisriyu walxaaris bnu miskiin qira'atan calayhi wa ana asmacu wallafdu lahu can ibni wahbin can yuunusa inta badan xaaris ibnu miskiin ibni wahb uu ka warina can ibni wahbin can yuunusa can ibni shiha yuunus bn yaziid ilayli can ibni shihaabin ana caطaa'a bna yaziid allaytiya ahbarahu ana xumraana mawla cuhmaana ahbarahu ana cuhmaana radia allahu canhu dacaa biwadu'in biyo u yeertay fatawada'a biyo uu ku weyse qaato waa weyse qaatay fagasla kafeyhi ثaلaثa maraatin ثuma madmada wastanshaqa ثuma gasla wajhu ثaلaثa maraatin ثuma gasla yadah اlyumna إlى اlmirfaqi xusulka ثaلaثa maraatin ثuma gasla yadah اlyusra mila dalika xadkii waa kaa ثuma masaxa bira'sihi bu masaxa ثuma gasla rijlah اlyumna ilى اlkacbayni waa kaa xadkii marka anqowyada ilaa yani lala qabo ثaلaثa maraatin ثuma gasla rijlah اlyusra mila dalika ثuma qaala dabadeed wuxuu yihi ra-aytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan arkay tawada'a inuu weyse qaatay naxwa wuduu'i hada weyse qaadkaygan oo kale uma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man tawada'a qofkii weysaysto naxwa wuduu'i hada weyse qaadkaygan oo kale uma qaama istaago farakaca ragcatayni laa yuxadisu fiihima nafsahu uunan ugu sheekaynaynin gufira lahu ma taqadama min danbih baabu lwuduu'i fi nacli weyse qaadkii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baabaya fi nacli kabaha dhexdooda lagu weyse qaato yacni iyadoo kabihii ay kugu jiraan inaad biyihii ku shubto yani kabihii oo kugu jiro inaad lugta dhaqdo waay dayib ee maaha nin la masaxaayo lugta oo kabaha dacaska iyo nacleynka in korkooda la masaxaya ma aha wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb qaala xadaanaa bnu idriis wahuwa cabdullahi bnu idriis alowdiyu can cubayd illaahi wamaliki wabni jurayjin can lmaqburiyi saciid bn abi saciid almaqburiy an ubayd can cubayd bni jurayjin qaala qultu libni cumara ibni cumar baan waxaan ku ihi raaytu ra-aytuka waxaan ku arkay talbasu hadihi nnicaala kabahan inaad labisanaysid assibtiyata sibtiyada loo yaqaano ama meeshaa loo nisbeeyey waa bikasri siini lmuhmala ayb sabtiyana waa loo waa la yidhi bilkasri walfatxi shuraaxda xadiidka saas u dabdiya waa kaba markaa yacni iyagu sida markaa un dacaska oo kale leh saas oo kale oo aan dhogor iyo waxa aan lahayn adoo labisanayaan ku arka watatawada-u fiiha kuna weyse qaadanaya adoo wato qaala ra-aytu rasuula llahi sal ly slam nabigaan arkay buu yihi albasuhaa isagoo labisanayo wayatawada-u fiiha ku weyse qaadanayana raa in kabii marka lagu weysaysan karo riwaayatu marka cubaydillaahi saddex baa hadda ka warinaysa ibnu jurayj waxaan ujeedaa saciid ibn abi saciid almaqburi riwaayada marka cubaydullaahi ibnu maajaha soo saaray iyadoona ku gaabsaday muqtasiran calaa tasfiiri lixyati bilwarsi wuxuu ku gaabsaday keliya wa araaka tasbuqu ibnu cumar waxaan ku arkayaa inaad yacni cilaan ama aada marka warsiga iyo inaad marsanaysaan ku arkaa timahaaga aada marinaysa ka waran intaas ku gaabiyey marka taas axmedna iyadoo dheer buu soo saaray binaxwi riwaayati malik ah isnaadkana wuxuu ku yidhi jurayj aw amase ibnu jurayj buu yihi kan dambe amaa riwaayada ibnu jurayj nasaa-i baa la gooni noqday duuna sita isaga keliya halkan kusoo saaray meel kalena marka yawaana uu ku keeni doonaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed